جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo dowladaha shiicada iiraan iyo saliibiyadda maraykanka ayaa gaaray heshiis hordhaca kaasoo lagu soo afjaray dagaaladii bilihii lasoo dhaafay ka socday bariga dhexe wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa ka warbixisay dagaallo lagu jebiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose xog dheeraad ah ayaa laga helayaa socdaalka uu murtad cirro ku tegay magaalada talaabiib howlgallo lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay filim lagu soo bandhigay qaybta saddexaad ee tartanka qur-aanka kariimka ee wilaayaadka islaamiga maamul goboleedyada ashahadaladirrada ah ee jubbaland iyo galmudug ayaa eedeen kurul u jeediyey kooxda riddada soomaaliya munaasabad lagu maamuusaya arday dhammaysatay qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee galgaduud bulshada ku kala dhaqan degmooyinka buula fullaay iyo ceelcadde ee wilaayaadka islaamiga gada iyo baay ayaa goobo fagaaraha ku daawaday filimkii kataa'ib al ikhbaariya ee lagu soo bandhigay weerarkii cadowga allaha gaadiidka looga qabsaday
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waa subax isniinna taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha dulxija sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dowladaha shiicada iiraan iyo saliibiyadda maraykanka ayaa gaaray heshiis hordhaca kaasoo lagu soo afjaray dagaaladii bilooyinkii lasoo dhaafay ka socday bariga dhexe haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya nuur cali warsame abowsheyba madaxweynaha maraykanka saliibiga donald trump ayaa ku dhawaaqay in maraykanka iyo iiraan ay gaareen heshiis muhiim ah oo lagu joojinayo colaadii iyo xiisadii u dhexaysay labada dal heshiiska waxaa ka mid ah in si deg deg ah oo joogto ah loo joojiyo dhammaan howlaha militari in dib loo furo marmbiyoodka muhiimka ah ee hormuus si maraakiibta caalamka ay ugu gudbaan si caadi ah in la qaado xanimaadii badda ee lagu hayay iiraan in la bilaabo wadahadallo ku saabsan barnaamijka nuukleerka ee iiraan in la falanqeeyo arrimaha gobolka khuseeya gaar ahaan lubnaan sida heshiiska ku yimid muddo bilooyin ah waxaa socday dagaal hanjabaadyo iyo weliba wadahadallo dadban dalal ay ka mid yihiin qatar bakistaan sacuudi arabiya iyo turkiya ayaa umuurahaasi doorka dhexdhexaadinta ka qayb qaatay sidii labada dhinac loo heshiisin lahaa wararku waxay sheegayaan in saacadihii ugu dambeeyey lagu daray qodob dhammaanada qaadaya madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee lubnaan waxaa sidoo kale la sheegay in qodobkan uu door ka ciyaaray in iiraan aysanan jawaab militari ka bixin weerar lagu qaaday koonfurta bayruud maalintii shalay ahayd gaar ahaan deegaanka loo yaqaano daahiya khilaafaadka lacagaha la xyiray iiraan waxay doonaysaa in la sii daayo hantideeda dibadda ku xyiran in la qaado cunuqabataynta saliidda iyo batroolka laakiin sarkaal maraykan ah ayaa beeniyey wararkaa sheegaya in iiraan ay heli doonto labaiyo toban bilyan oo dollar iyadoo aan wax shuruud ah lagu xirin waxayna ku adkaysteen in lacag kasta lagu xirayo fulinta waajibaadka heshiiska barnaamijka nuukleerka trump wuxuu sheegay in iiraan ay aqbashay inaysan mustaqbalka samaysan hub nuukleer ah heshiiskanna uu ka duwan yahay kii ay gaareen maamulkii barack obama iyo iiraan sannadkii labada kun shan iyo tobankii si kastaba ahaatee faahfaahinta kubcinta yuraniyamta kormeer caalami ah iyo habka xaqiijinta waxaa lagu dhammaystiri doonaa wadahadallo dambe maxaa hadda dhici doona waxaa la filayaa in heshiiska si rasmi ah loogu saxiixo magaalada jineefe ee dalka switzerland sagaal iyo tobanka juun oo maalintii jimcaha ku beegan haddii heshiisku hirgalo maxaa isbedelaya xiisadda bariga dhexe ayaa yaraan doonta maraakiibta shidaalka ayaa si caadi ah u mari doona hormuus suuqyada tamarta adduunka ayaa degi kara waxaana furmi karaa waddo cusub oo xiriirka maraykanka iiraan lagu hagaajinayo si kastaba haatee guusha dhabta ah ee heshiiska waxaa lagu qiimayn doonaa marka la arko in labada dhinac ay fuliyaan ballanqaadyadooda gaar ahaan arrimaha nuukleerka cunuqabataynta dhaqaalaha iyo xaaladda amni ee gobolka aad baad u mahadsan tahay abuushayba wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa ka warbixisay dagaallo lagu jabiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose sida warbixintan uu ku hayay cabdiqani maxamed isagoo waraysi gaar ah siinayay warbaahinta islaamiga ah waaliga wilaayada shabeellada hoose sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey duulaan habeen dheelmad ah oo habeen ka hor saliibiinta iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ay ku soo qaadeen degmada kuntunwaray ee wilaayadaasi waaliga ayaa ugu horreyn waxa uu ka waramay dagaalkii habeen hore ay soo qaadeen murtadiinta iyo saliibiyiinta iyo waxyeeladii ay ka soo gaartay dadka deegaanka قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا xalay waxaa ka dhacay duleedka degmada kuntuwaarey ee dagaal ay iskaga hor yimaadeen ciidamo duulaan ah oo calooshood u shaqaystayaal ah oo maraykanka usoo tababartay iyo mujaahidiinta u taagan jidka allah dagaal ayaa ka dhacay meeshaasi ilaahi subxana wa tacaala guuldarro iyo jab ayuu qoorta u geliyey cadowgii soo duulay ee loo yaqaanay bangaraaf ee maraykanka uu tababartay ee uu ugu talagalay dadka muslimiinta ee marasta ah inuu ku dhibaateeyo ee muslimiinta ah dadkaas oo hadda abaare kasoo kabanayay noloshooda la daaladhacayay ayaa mogtahay ay ugu talagaleen inay mogtahay khalkhal geliyaan ilaahi subhana watacaalana wuu ka argoostay dhibaatada xalli deegaanka ay ka geysteen dadka shacabka ay u geysteen saddex qof ayaa deegaankaasi ku shahiiday hal qof oo muslimana wuu ku dhaawacmay ilaahi subhana watacaala waxaan u weydiinaynaa dadkii ku shahiiday inuu shahaadadooda ka aqbalo ee muslimiinta ahaa kuwii dhaawacmayna ilahi subana wataala waxaan u weydiinaynaa inuu ilaahay bogsiiyo caafimaad siiyo eheladoodana samar iimaan allah ka siiyo dadkaasi waxaan ka xusi karnaa nin nabadoon ahaa oo siciid madar la yiraahdo nabadoonka degmada kuntuwaarey ee maxamuud hiraab ayuu ahaa ilahi subana wataala shahaadadiisa ka aqbalo isaga iyo xaaskiisaba meeshay cadowga waxaweyaan ku dileen waxaa kaloo aan ka xusi karnaa ninka saddexaad wuxuu ahaa nin macalin ah oo weliba curyaan ah macalin dugsi ah oo dugsi dhigayay dad waxbaraayey haddana iska nin maskiin ah ayuu ahaa isagana sidoo kaleet wuu ku shahiiday ilaahi subana watacaala shahaadada ka aqbalo dadkaasi marka ayay cadowga wax u yeeleeyeen nin dhaawacana waa jira isagana gacanta wax ka gaareen ilahi subana wataala ha bogsiiyo isagana waxa weyaan xaaladiisa waa lala tacaalaya oo dadka mogtahay dowladaasi libiga ah ee cadowga islaamka ah maanta waxa weyaan waxay ugu talagaleen waaye dadka muslimiinta inay ku dhibaateeyaan xaqiiqatan haddee waa marag ma doonto dadkeeda ee la laayey xalay ee la aasay maanta dadka way u wada jeedeen meelo badanna way ka ge saasay u geysteen dhaqankooda saas ah inta badan ma aadaan meelaha dagaalada iyo mogtahay iyo culeysyadii ku jira ma aadaane dadka muslimiinta unbay dhibaateeyaan haddee ilaahi subana watacaala nuu ka argoosan doonaa waana jabi doonaan insha allah taala sidii xalay u jabeen ayay inta dhimanay u jabi doonaan insha allah tacaala muslimiintaanaan ciribta dambe iskale insha allah sheekha oo si hadlaya ayaa faahfaahiyey dagaalkii xoogganaa ee ciidanka mujaahidiintu ay ku fashiliyeen damicii cadowga ee ku salaysnaa argagixinta dadka shacabka ah ee sida nabadda ah ku seexday wuxuuna sheegay in cadowga allah uu halkaasi ka dhaxlay khasaare naf iyo maalba leh ciidankani waa lala socday maalmo ka hor ayay imaadeen degmada buule ayay imaadeen halkaas kasoo duwalaan tegeen mujaahidiinta waxaweyaan way u diyaargaroobeen waa lala socday hadda meesha ay marayaan waa lala socday ilaahi subana watacaalaana garabkooda ka baxay nimankii murtadiinta ahaa ee bangaraaf iyo calooshood u shaqaystayaalka ahaa walaalaha marka way la socdeen hadba meesha ay marayaan waa la socdeen xale ayay soo gureeyeen waa la helay xalay dagaal ayaa laga hortegey bafaafka hore ee magaalada kuntuwaarey ilahi subana watacaala wuu jebiyey dhowr jeer ayay soo weerar tegeen inta jeer bay soo weerar tegeen ilaa shan jeer ah waxaweyaan ilahi subana watacaala waa jebiyey mujaahidiinta dagaal ayay kala hortageen muslimiinta waa laga difaacay waa la jebiyey adig kulley khasaa'irka hadda soo gaaray ee cadowgaas ilahi subana watacaala uu dhaxalsiiyey sideed murtad ayaa ku bakhtiday waxaa kale u burbur uu soo gaaray markay laabanayeen oo afaafka buule ay sii maraayeen markay jabeen kadibna gaari cabdibilo ah ayaa miine ayaa haleeshay iyagana sidoo kaleeto waxaweyaan askar ayaa kaga bakhtiday gaarigana waxaweyaan burbur ayaa soo gaariyay bartaas ayay ka jiiteen iyagoo jiidanaya ee buulo la galeen ilaahi subana watacaala waa jebiyey marka waxaweyaan jabkaas ayaa soo gaariyey mana suuragelin waxay u socdeen xaqiiqatan uma suuragelin dadka muslimiinta inay dhibaateeyan inay rabeen waxaweyaan intuu ilaahay u qadiray ayaa ku baxday intaan ka badan inay geystaan rabeen ilaahi subana watacaalaana waxaweyaan wuu jebiyey intaas ayaa cadowga soo gaarta ciidamada siliibiyiinta maraykanka ee duulaanka ku jooga soomaaliya iyo iyahooda murtadiinta ayaa gabadfallo daran ka geystay wilaayaadka shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo labada jubo waxaana allah fadligii dhanka kale ciidanka difaaca shareecada iyo sharafta dadka muslimkaah cadowga ay dhadhansiiyeen qaraarka mirihii uu beertay mahadsanid cabdiqani xog dheeraad ah ayaa laga helayaa socdaalka uu murtad ciro ku tegay magaalada talaabiib bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintan inoo haya madaxweynaha yahuudda isxaaq herzog ayaa xaruntiisa magaalada qudus ee sahayanadu ay xoogga ku haystaan ku qaabilay madaxa maamulka ashaadala dirirka ee somalilan murtad cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro iyo wafdii uu hogaaminayay oo shalay halkaasi gaaray hersog oo ka hadlay munaasabadda soo dhoweynta ayaa sheegay in booqashadani muujinayso iskaashi cusub oo ballaaran isagoo xusay in yuhuudda ay somalilan u aqoonsatay dal madax bannaan halka somalilan ay sidoo kale furtay safaarad ku taalla qudus wuxuu carabka ku adkeeyey in labada dhinac ay wadaagaan waxa uu ku sheegay danaha amniga la dagaalanka xagjirnimada iyo kobcinta iskaashi dhinacyo kala duwan ah sida beeraha teknolojiyada caafimaadka iyo ganacsiga israa'il waxay somalilan u aqoonsatay dal madax bannaan taasoo ahayd xaqiiqo jirtay muddo tobanaan sano ah somalilan waxay dooratay in safaarad ay ka furato qudus oo ah caasimadda israa'il ayuu yidhi isxaaq hersog isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaasi raaciyey sawirada quruxda badan ee muujinaya reer somalilan oo lulaya calanka israa'il qurubtayada ay diiriyeen annaguna maanta waxaan si la mid ah ugu faraxsannahay in calaamadda somalilan ay ka babanayaan madaxtooyada iyo guud ahaan qudus madaxweynaha yuhuuddu waxaa kale uu soo jeediyey in arrintan ficil loo beddelo oo labada maamul ay ka gudbaan bayaanaadka una gudbaan iskaashi dadweynaha dhexdiisa ah wuxuu sheegay in labada dhinac ay wajahaan khataro isku mid ah sida xagjirinta waa sida uu warka u dhigaye madaxweynaha maamulka hirdada ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa ayaa dhankiisa sheegay in booqashadu ay tahay mid taariikhi ah oo lagu xasuusan doono taariikhda diblomaasiyadda somalilan isagoo uga mahad celiyey yuhuudda soo dhoweynta iyo aqoonsiga maanta waxaan halkan u taaganahay anigoo wada salaan mahadnaq iyo qadarin ka timid lix milyan oo ah muslimiinta reer somalilan ayuu yidhi murtad ciro mar uu ku been abuurinayay shacabka muslimka ee ku nool gobollada waqooyi ee soomaaliya waxaa kale oo ciro uu xaqiijiyey in maamulkiisa ashaadala dirirka ay si buuxda uga go'an tahay xoojinta xidhiirhka iyo iskaashiga uula leeyahay yuhuudda gaar ahaan dhinacyada amniga horumarka dhaqaalaha teknolojiyada iyo kobcinta isdhaafsiga khibradaha iyo fursadaha labada dhinac madaxa maamulka hargeysa waxa uu kaleu ka dhawaajiyey in booqashadan ay ka tarjumayso waxa uu ku sheegay qadarinta iyo is-ixtiraamka ka dhexeeya labada maamul iyo labada shacab islamarkaana ay dhidibada u aasayso marxalad cusub oo ku salaysan saaxiibtinimo iskaashi iyo dana wadaag geesta kale waxaa shalay kulan hordhac ah oo kooban ku yeeshay magaalada alqudus wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka yuhuudda jidcoon saar iyo madaxweynaha maamulka somalilan murtad cabdiraxmaan ciro murtad ciro ayaa intii uu shalay ku sugnaa magaalada qudus waxaa la sheegay inuu ubax dhigay qabriga theathor harsi oo ah yuhuudigii aasaasay sahayuuniyadda ee lahaa fikradda yuhuudda ee casrigan ku qabsatay dhulka barakaysan ee shaam wafdiga ciro waxaa ka soo horeeyey wafdi kale oo culus oo uu hogaaminayey wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan cabdiraxmaan daahir aadan bakaal kuwaas oo shalay gaaray dhulka yuhuuddu ay xoogga ku haysato gaar ahaan magaalada talaabiib wafdigan oo iyaguna shalay qayb ka ahaa soo dhoweyntii ciro ee qudus ayaa waxaa ka mid ah wasiirka gaashaandhiga guddoomiyaha baanka wasiirka macdanta wasiirka biyaha wasiirka madaxtooyada la taliyaha arrimaha dibadda iyo xogayaha xafiiska madaxweynaha somalilan muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay xubnaha wafdiga oo lagu dhex wareejinayo gudaha magaalada qudus oo yuhuudda ay ixtilaalka ku haysato sidoo kale waxaa la baahiyey sawirada kulamadii ka dhacay aqalka madaxweynaha maamulka gumaystaha ee yuhuudda mahadsanid bashiir howlgalla lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya laba qarax oo xalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada bardaale ee wilaayada baay ayaa lala eegtay guryo ay deggan yihiin laba sargaal oo ka tirsan maamulka ridada ee degmadaas waxaana ku dhaawacmay hal askari oo murtada dhanka kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta ah ee degmada buulamareer sidoo kale waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa khasaaraha murtadiinta baangarafta lagu gaarsiiyey dagaalla habeen hore ka dhacay inta u dhexaysa buulamareer iyo kuntawaarey waxaana dagaalkaasi lagu dilay toban askari oo murtadiinna halka lagu dhaawacay saddex kale waxaana burbur xooggan uu soo gaaray gaari cabdibilaa mu'asasada alkataayib ayaa baahisay filim lagu soo bandhigay qaybta saddexaad ee tartanka qur'aanka kariimka ee wilaayaadka islaamiga yaasir maxamed ayaa warbixintan inoo haya
isdaarkan oo saacado ka hor ay bahisay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu soo gudbinayaa tartanka qur-aanka kariimka ee sanad waliba bisha ramadaan ka dhaca wilaayaadka islaamiga isdaarka oo la daawan karo muddo labaatan daqiiqo ah ayaa lagu soo gudbinayaa musaabaqada ramadaaniga ee taajul qur-aan ee silsilada quduufu shareeca ee sanadka kun afar boqol afartan iyo todoba hijri waxaana isdaarkan cusub lagu soo gudbinayaa qismiga saddexaad oo ku tartamaya soddonka jus ee qur-aanka kariimka oo ay ku tartamayaan tartamayaal ka kala socda wilaayaadka islaamiga
ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون
waxaa qaybaha dambe ee isdaarka ay baysay mu'asasada alkataa'ib lagu soo gudbinayaa natiijada iyo kaalmaha ay kala galeen tartamayaashii ka qaybgalay musaabaqada taajul qur-aan ee qismiga soddonka jus waxaana kaalinta koowaad galay cumar aadan xasan oo ah tartamo ka socday wilaayadii islaamiga ah ee baay kaalinta labaadna waxaa galay cabdiraxmaan maxamed cali oo ka socday wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose halka kaalinta saddexaadna uu galay yuunis macalin cabdulaahi oo ah tartamo ka socday wilaayadii islaamiga ah ee bakool
maamul goboleedyada shahadala dirirada ah ee jubbaland iyo galmudug ayaa eedeen kulul u jeediyey kooxda riddada soomaaliya camaar cabdulqaadir ayaa warbixintan sii ambaqaaday waxaa sii xoogaystay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya kooxda riddada soomaaliya iyo qaar badan oo ka mid ah maamulada shahaadala dirirka ah ee dalka ka jira murtad axmed madoob oo ah hogaamiyaha maamulka shahaadala dirirka ah ee jubbaland isku magacaabay ayaa jeediyey hadal uu si kulul ugu weerarayo murtad xasan guurguurte madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya wuxuu ku eedeeyey inuu xukunka kooxda riddada uu si xooga ku joogo kadib markii uu dhammaaday muddaxileedkiisa islamarkaana uu si bareera u weerarayo kooxaha mucaaradka ah ee muqdisho ku sugan maanta dowladda xilligeedu dhammaaday iyo xasan sheekh oo teeramkii labaad maraya nin da'ah waxaad mooddaa wixii oo dhan intuu iska dhaga tiray maanta wuxuu ka shaqaynayaa inay tahay wax taariikhda bog madow uu kaga tegi doono waxaan odhan lahaa xasanow waxaa ka mid ahaa maalin dhaweed hadal aan dhegaysanaya xasan oo leh ma aqoonsani iyo kan doorashada stateka ka dhacaysa jubbaland waa mid reer jubbaland bay aqoonsi uga baahan tahay dadkeedaana iska leh wax sharciyada oo dowladda dhexe kaga xidhani ma jirto hadday noqoto waxaas ma aqoonsanayo waxaa raacaya waxa weye de adiguna waxaa lagu aqoonsanaya sababta isagaaba maanta waqtigiisii dhammaaday teeramkiisii ka gudbay waxa uu maanta ku jira ay tahay xadgudub uu samaynayo wardhiigley ma aha dowladnimada soomaaliya hadduu qofku u arko inay xaafadda uu jooga ay u noqonayso dowladnimada soomaaliya oo xukunku uu yahay xaafaddaa uu joogo oo xukunku uu middaa yahay sax ma noqonayso xasan wakhtigii wuu dhammaaday nf snf talada dhulka dhig dhinaca kale maamulka shahaadala dirirka ah ee isku magacaabay galmudug ayaa isna sheegay in doorashada uu rabo murtad xasan guurguurte aan lagu qaban doonin deegaanada uu ka arrimiyo murtad cali seek oo ah wasiirka warfaafinta maamulka shahaadala dirirka ah ee qoorqoor ayaa warbaahinta u sheegay in wax la mid ah doorashooyinku sheegii baydhabo oo kale aysan dhuusamareeb ka dhici doonin isagoo murtad xasan guurguurte oga digay inuu dagaal ka rido gobollada mudug iyo galgaduud marka doorashadaas annaga olready waxaa nooga filan in siddeetan iyo sagaal xibnood uu hal nin helay marka intaasaa nooga filan ma rabo inaan aniga hadda koonfur galbeed aada ugu fogaado waana sugi doonnaa waa ka dhur sugi doonnaa sida ay ay noqoto iyo xaaladdeeda laakiin annagu haddaan galmudug nahay haba yaraatee doorashada noocaasa saas u dhacaysa galmudug diyaaru ma aha in laga qabto ama ay qabato doorashadii ka dhacday baydhabo ayaa galmudug tusaale loogu soo qaadanayaa annagu guud ahaan doorashada aan rabno doorasho in la qabto waan rabnaa diyaaraan u nahay si koonfur galbeed oo kale ma rabno lagamana qabanayo doorashadaas oo kale iyo wax lamida laga qaban maayo marba marka ka dambaysa waxaa sii xoogaysanaya khilaafka ka dhex taagan kooxda ridada iyo sidoo kale dhinacyada maamul goboleedyada gaala raacyada ah iyo siyaasiyiinta mucaaradka ridada mahadsanid camar munaasabad lagu maamuusay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee galgaduud waa kan marwaan maxamed munaasabadani oo ka dhacday deegaanka al-wakiil ee hoostaga magaalada ceelbuur ayaa loo qabtay arday dhammaysatay tasxiixa iyo taxfiidinta qur-aanka kariimka kuwaas oo gaarayay ilaa toddoba arday ardaydan ayaa wax ku baranayay madrasada al-irshaad oo ka mid ah madaarista qur-aanka kariimka ee ka furan deegaankaasi taasoo ka mid ah madaarista soo saara jiilka soo koraya islamarkaana carruurta lagu baro qur-aanka kariimka iyo mutuunta cilmiga xafladdii gabagabada waxaa ka soo qayb galay culimo waxgarad nabadoonno mas-uuliyiinta wilaayada waalidiinta ardayda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada al-wakiila ugu horeyn waxaa goobta kelimad ka jeediyey sheekh cabduuli muudey oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah isagoona ka hadlay ahmiyadda iyo fadliga uu leeyahay qur-aanka kariimka qof kasta oo qabsada kitaabka alle iyo sunnada rasuulka jidka toosan asagaa haya jidka toosanna qur-aankaa kugu toosihaa mar haddaad isu taagto inaad qur-aankii iska saxdo xifdigiisana aad la timaado inna haada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam qur-aankan kan ah waa midka wadda midda ugu toosnaanta badan leh midka dadka ku hanuuniyo weeye qur'aanku maadaama uu yahay hanuuniyo in qur'aankii la qabsado sharafta ummaddana uu qur'aanku yahay alla wuxuu yidhi jalla wacalaa wa innahu ladikrun laka waliqowmika wa sawfa tus'aluun qur-aanka adiga sharafuu kuu yahay nebi maxamedow ummaddaadana sharaf buu u yahay marka sharafta keliya aynu haysanno waa kitaabka qur'aanka weeye intaasi kadib ardaydii dhammaysatay tasxiixa qur-aanka kariimka ayaa goobta ku soo bandhigay bandhig cilmiyeed heerkiisu sarreeyo kaasoo dadweynihii ka soo qayb galay munaasabadda ay la riyaaqeen
وبين رخو وشديد العماق وسبع علو خوص ضاد غض عساق وصاد ضاد ضاء ضاء مطلقا وفي الرمي اللبي الحروف المذلقا qaar ka mid ah waalidiinta ardayda ayaa iyagana la siiyey fursad ay ku hadlaan waxayna muujiyeen dareenkooda farxadeed iyagoona u daceeyey macalinka iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay waxbarista carruurtooda ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaalaa adduunyada intaad joogto waxaa lagula xawaaha adduunyo ay yihiin oo aysan khayr saas lahayn oo nabigoona noo sheego calayhi salaatu wasalaam ardayga iyo maamaarata waaridkiisa ilaahay qur-aankuu ku sheegay haddii darajo uu mid ka midu gaaro ahlul iimaanna ay yihiin darajadaas in laysaga dabageyhayo marka waxaan ilaahay subxaanau wa tacaala ka rajayhaynaa midaan waxaa lagu dalbayaa aakhira waayo aakhiradaas allah inuu nagu gaarsiiyo adduunkana ou liibaan nagu marsiiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaaha maxadda iskale subxaanau wa tacaala sukaanyo keenay dad islaamaa naga dhigay alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waxaa waaye marka wix ku dadaalay oo maaragta xalfadan marta ka shaqeeyana ajri xasana allah ka siiyo ardaydana diinta ilaha u sahlo ilaah saasaan ka baryaynaa dembigaayana allah dhaafo ilaahay waxaan ka baryaynaa marka diinta in ilaahay ou maaragtayey kor u dhigo hoos ou kala yaabo macalinka yaa ay ilmahana alla isku dandayo ilaahay dembigoodii dhaafo diintana allah sahlaan leenahay ugu dambeyntii mid ka mid ah guddigii asaasay madrasada ayaa ka hadlay taariikhda madrasada iyo maraaxishii ay soo martay insha allahu tacaala kelimadaydu waxay noqon doontaa ka warbixid madarasada madarasada magaceedu madarasatuul irshaad baa la yidhaahdaa madarasada xilliga la furay waxay ahaaday kun afar boqol afartan iyo shantii bisha shanaad labaatan iyo lixdeedii waxaa lagu baranayana waa qur-aanka kariimka ah hadda waxyaalihii cardiga iyo bandhiga soo dhigaayey waa ardadii tasxiixa iyo taxfiidka ka qalin jebinaya maanta qur-aanka kariimka ay ku xifdiyaan culumulqur'aan marka kutubaha ay ku qaateen muddadaa ay qur-aanka xifdinayeen waa tayseerul axkaamu tajwiid iyo jazariyo iyo tuxfatul atfaal xagga suudigana waxay ka qaateen manduumadii abi isxaaq oo hadda ay soo bandhigayeen sidoo kale xagga fiqigana fiqhul muyasar ayay ka qaateen xagga xadiidkana waxay ka qaateen arbacuunu nawowi insha allahu tacaala marka muddadaas ayay fureeday madarasadu munaasabadani waxay ku soo aadaysaa xilli maktabka dacwadda wilaayada islaamiga ah ee galgaduud uu dadaallo ballaaran ku bixinayo madaarista qur-aanka ee ka furan wilaayada si kor loogu qaado waxbarista jiilka soo koraya mahadsanid marwan bulshada ku kala dhaqan degmooyinka buula fulla iyo ceel cadde ayaa goobo fagaaraha ku daawaday filimka kataiba alikhbaariya ee lagu soo bandhigay weerarkii cadowga allaha gaadiidka looga qabsaday aan ku hormarno wilaayada gado iyo casaam carafaad
halkani waa fagaara ku caanbaxay daawashada aflaamta jihaadiga ee soo saarta muwaasada alkataib ee garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona halkan xalay lagu fiirsaday filimkii aadka u xiisaha badnaa ay dhowaan soo saartay kataib al akhbaariya kaas oo lagu xasuuqay maleeshiyaad murtadiin ah dagaalkan oo ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ayaa ciidamada mujaahidiinta allaha fadligii waxaa u suurta gashay inay halkaasi ku dilaan askariya saraakiil aad u fara badan iyadoona kaamirada alkataib laga arkayo firxadka askarta maleeshiyaadka murtadiinta iyo hubka yaqiinimada ciidamada mujaahidiinta ay kasoo qalimaysteen maleeshiyaadkaasi murtadiinta goobta filinka lagu daawanayay ayaa waxaa halkaasi iskugu soo baxay bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan degmada ceelcadde oo iskugu jira rag caruur dumar iyo ciroole intuu socday daawashada filimka ayaanu waxaanu mikrofoonka la dhex qaadnay qaar ka mid a bulshadii halkaasi u soo daawasho tegay waa ku dhawaa idaacadda andalus alxamdulilah filinka anigo aad buu aad buu u qiiro badnaa waxaa weeyo insha allahu tacaala walaahi filinka aad iyo aad buu u cajb badnaa maasha allah ran mujaahidiin oo dagaalamaya aad aad u aragnay marka waxaa weeye hadduu ilaahayna gaarsiisana haddee waxaa weeye gaalo say isku bahaysatay way caddaysatay annaga bulshaweynta soomaaliyeed waxaa laga rabaa meel walba ay joogaan inaan isbahaysanno oo aan gaalada ka hortagno oon dhiidhiino insha allahu tacaala meel walbay joogto waan ku dhowahay idaacadda islaamiga andalus caawa waxaan ku dhaawanay filin khamaasad leh oo lagu kala baxay marka insha allahu tacaala meesha waxaan ku aragnay wacdara aan caadi ahayn leyliyada mujaahidiinta waxaan leeyahay sii wada dadaalkiina aada dalka iyo diintiinaba aad ku difaacaysaan waadna ku mahadsantihin waan dhowahay filan qiimo badan oo wax badanna tusiyaan meeshaan ku daawannay oo gaalo la halaagahaya iyo muslimiinta siday u dirirhayaan iyo gaalada siday iskaga dhilaan si cajiible ayuu noo dhiirageliyey aad iyo aad buuna noo soo jiitay ma wallaahi aad baan ogu farxay aad baan ogu farxay saraakiishoodii iyo murtadiintii madaxweyntoodii oo meesha lagu jaraayo waddada islaamiga dhex daadsan wax alle waxay wateena laga reebtay yaa meeshaas nooga muuqday fuleylnimadoodai iyo tabaryaradoodana waa noo muuqatay waxdanaa ku bilaabay cabdulaahi maxamed cabdi maxaa caawakan ku daawanay filin aad axad u xiiso badan murtadiinta la xasuuqaayo oo kamiya loogu dhigay baydhabaagtooda kadib maa qanimadu iyo maxaa aragnay hubka fara badan markaasaan ku faraxnay ilaahay ha barakee bartiina kasii wataan dhihi lahaa insha allah filin aad iyo aad u xiiso badan baan soo daawanay waxaan soo daawanay murtadiinta oo la ceyrsanaayo waxaa warkastaan soo daawan jirnay waa raggaan naqaanoo geesiyaaloo weligaad ceyrsan jiray aad baan ugu faraxa allaha barakeeyaan lay horey u socda waa ku dhawaada xata andaruus waxaan daawanay filin aad iyo aad u xiiso badan waxaan arkaynay murtadiinta oo xusuuq loo geysanayay iyo gaalada oo kabaheeda ka cararayso waxaan leenahay gaalada allaha jabiyo meel kastoo joogto geesiyaasha islaamkana waxaan leeyahay guulaysta weligiina hagamina ayaan leeyahay filin aad iyo aad u xiiso badan oon ku faraxnay oo qulubta nagu degtay ayaan daawanay guuldaro ayaan u rajaynaynaa xasan gurguurta iyo wuxuu soo aduudabo
filimkan ayaa qayb ka noqonaya silsiladaha ay soo saaraysa muwaasada alkataib ee garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona dhowaan halkani lagu daawaday filimka aadka u xiisaha badnaa ee hadiyadda ciidda
sidoo kale warbixin middan la mid a waxaa inoo faahfaahinaya bashiir muxyidiin abu ayman
halkani waa barxadda masjidka jaamaca degmada buulafulla ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay waa goob ku caanbaxday ku daawashada aflaanta jihaadiga ee ka soo baxa alkataa'ib iyo kanaalka wararka xalay fagaarahan degmada buulafullay waxay ka mid ahayd goobihii ugu horeeyey ee bulshada ku nool wilaayada islaamiga ah ee baay iyo si guud wilaayaadka islaamiga dalka ay ku daawadaan duulaankii lagu laayay saraakiishii riddada ee ku sugnaa baydhabo iyo askartii faraha badneed ee la socotay wuxuu ahaa muuqaal kooban balse soo bandhigay halaaggii murtadiinta ku qabsaday duleedka magaalada baydhabo maadaama qeybaha hore la arkayey taqadumka mujaahidiinta iyo firxadka murtadiinta oo la baxsanayo fagaaraha dagaalka oo sidoo kale uu daadsan yahay bakhtiyada murtadiinta iyo soo bandhigidda gaadiidka iyo hubkii faraha badnaa ee allaha fadligii soo galay gacanta mujaahidiinta intii uu socday dagaalkii ka dhaca duleedka magaalada baydhabo intii ay socotay daawashada filimka ayaan mikrofoonka andalus la dhex marnay qaar ka mid ah dadweynihii daawanayey
kuwayba daawanay filankii oo baydhawo mujaahidiinta codowka ilaahay kala dagaalamaayeen yo uu ku daawanay qalubsan iyadaan daawati waxaa ii soo jiitay dadkan qoriya yayyar ya weden qori yaryar oo kii caaka ah walayo hofurdeegna aragaase baawurta saaranyin ilaahay subxaana wa tacaalaa awoodis yaa ka furdeen ilaahay baa leeyahay wamaa ramayta id ramayta walaakina allah ramaa ilaahya gemi ilaahay gaalada ilaahay dili ilaahay subxaana wa tacaala kowba wamanaray qaatiluuhum yucadibhum allaahu biaydiikum gacmihina ilaahay ka cadaabe ilaahay are alxamdulilah kulla wadan gamaas insha allah waa istishaadiyan insha allah waa anaatamay bajire lixdan ishan sano jir insha allahu mays insha walaalayaalow yaa jihaadkaan ka sugnaadoy habeengan waxaa fiirsan filin buulfallay uun ka fiirsan filin ajaacib leh gaalada istaqaajirt macal saraakiishood waxaa laka yeele meel alle meeshii iska hor yimideen iyo mujaahidiinna wax waaye shan daqiiqba lisla daashiran sidoo kale dadkii fagaaraha degmada buulaful ee ku daawaday muuqaalkii laga soo saaray howlgalkii barakeysnaa ee duleedka magaalada baydhabo waxaa ka mid ah dumarka muslimaadka ee ku dhaqan magaaladan kuwaas oo cabiray shucuurkooda iyo laabqabowsiga uu ahaa isdaarkan magacaygu waa sumaya cabdiraxmaan waxaan joogaa degmada buulafulaay filinkaa daawan aad aad ugu faraxsannahay maasha allah filaeedeeda faylaan fiirsidi walaalaha mujaahidiinta gacantasu ilaahay kor hagweela anoo magaileero sumeeye maxamed way barooge buulo fulaay mayaba fiirsida filan eed anfayle fiirsani baawure oo gaalada aragne maasha allah mujaahidiinta oo eed iyo eed dagaalamaayaan arag una oroog mayba fiirsanaye filan fayle fiirsani gaalada way ka guulaysadii mujaahidiintan garab ala sii gaalada ilaahay dhibi gaalada macnaa way burburiyey baawarayaashe iyo hubshe dhan iyo walxaroradii ee ardayad ilaahay garabshay mujaahidiinta gaalada ilaahay jibi anoo magayga ah maryamo xasan cali aa waxaan sii daawanay filan xiise xambaarsan waxaa isoo jiitay kuwa gaalada intay soo duuleen oo mujaahidiin kamiin u galeen oo gaariyaal oo lagu soo furtay xilka diyaaraha lagu rido iyo wax dhammaan qaniimo lagu soo gurmistay maamulka islaamiga ee degmada boolofulay ayaa sii dardeergeliyey dadaalada dadka lagu wacyigelinayo misena lagu soo bandhigayo isdaaraadka xiisaha badan ee ka soo baxa mu'asasada alkataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta guud ahaan warkii subaxnimo oo idinkaga imaanay idaacadda islaamiga andalus saaka oo isniina waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu rabbi idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu